dhowaan iyo waliba la kuwadi ahaana ku mid a wadooyinka marow xaafado magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo waliba laku hirgeli doona dhismaha lex wadda oo muhiima ee baabuurtayo bulshada magaalada waxaanaas oo laami la saara doona siduusu sheegay maamulka degmada jowhar si ay qeyb qaadato horumarinta ganacsigii dhaqaalaha magaalada gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baarey iyo waliba usa sharaxaad ku biyey waqtiga iyo meelo laku hirgeli doona wadooyinkaas wasoonanka baaqi bulshada inay odhaneykiisha ku qiib qaadaan dhismaha wadooyinkaasiya sanadkan cusub hadda waxaad sidaad arkaysiin waxaan u tallaabsanay horumar waxaan jecelnaha horumarka inaan magaciisa dhammaanteena aan ka wada qayb qaadano hadda waxaan soo sameynay wadooyinkii magaaladan waxaan rabnaa in lix wadda ka mid ah ee laami aan kaga dhigno hadda cabirkeeda saacadda aan nila hadlaayo cabirkeedaan ka imid haddana waxaa u soo daahay haddana waxaa u soo dahay oo idinka codad wasaaraha howlahaas inaan ku dhex jiray oo shaqadaas aan wadnay ilaah idinkiis haddaan gacanta isqabsanina waxaa soo geli doono jaaniskaana ka faa'idaysana waxaa soo geli doono guriyo wax in laga bixi u baahan oo hadhowtiina la dhihi doono ama intiina qaarkiin ka mid ah dhihi doontiin waa lagu xadgudbooyahay waa la tiblooyahay waa la masbaasuqooyahay in la dhihi doono gurigii cabirka uu leeyahay waxaa ka badan anaga waa ka goynaynaa waxaan rabnaa inaad garab nagu siisiin weliba waxaan si fiican ugu jeedaa odayaasha horteyga joogto oo magaalada inaad garab nagu siisiin beri soo qayli doono waxa aad og tihiin in waddada weyn ee magaalada hilibkii lagu qali jiray oo lagu dhibaatay jiray ummadda inaan ka qaadnay dad badan ay nagu doodaayeen ama dagaal nagu siinaayeen tan ugu xunaa dhacday oo magaciisii in maqaar oo ey afka ku qaato oo masaajidka la galo waxawaaye dad muslim aan nahay waxaas waa fiirsan waayni dadna waxay u qaateen in anaga aan magaciisii qaab kale aan wadano cid oo aan inku xadgudubna aan rabna ma laha waxaan rabnaa wanaagga baledkan magaaladan waxay higsanaysaa magaalooyinka ugu nabdoon ee maxaan ku idhaahay caasimad hirshabeelle ah ee caasimad magaciisii gobolka shabeellaha dhexe ah haddana ma u taalo wakhtiga hadda la joogo marka waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno hadduu al yidhaahdo la'aantiinna wax aan qaban karna ma laha waxaan rabnaa haddaan xun nahay in la garab galo oo nolo sheego gacanta nalaga qabto la yidhahdo waa xuntiina saan ku baxa haddaan fiicanahay nalagu taageero caayad noqonine in nalagu ammaano nalagu nacnaanto diyaar aan u nahay waxaan rabnaa inaan iskala wada shaqayno musuq maasuqa inaan dabargoyn magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo waliba ayaa ku mid ataa wadooyinka ilaa haddalanku fulina mashaariicda waaweyn ee dalka ku dareera